dhinaca kaleetana dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in kenya aysan duqeyn karin soomaaliya iyadoo aanan soomaaliya lala soo socodsiinin amaba lagu wargelinin taliska amisom iyo dowladda federaalk ee soomaaliya hadalkan ayaa waxaa shir jira iyadoo maanta ku qabtay magaalada muqdisho ka sheegay wasiirka warfaafinta soomaaliya mudane cismaan abuukar dube waxaa kaleeto oo wasiirku shirkiisa jaraa'id kaga hadlay banaanbax haween iyo rag sidoo kaleeto oo waalidiin ah oo ka cabanaya caruurtooda oo la sheegay in loo qaaday dalka eritrea halkaas oo ciidameen loogu qaaday wariyaha v o eda seenab abuukar maxamed ayaa warbixintan muqdisho kasoo dartay
wasiirka warfaafinta soomaaliya cusmaan abuukar dube oo ka hadlay shir jaraa'id oo muqdisho uu ku qabtay ayaa sheegay in kenya aysan duqeyn ka fulin karin soomaaliya iyadoo aan marka hore lagu soo wargelin taliska amisom iyo dowladda soomaaliya isaga oo kenya ku eedeeyey in ay duqeyn ka geysatay dhowaan deegaanka ceelcadde taasoo sababtay khasaaro naf i maal isugu jira welina aan jirin cid ka hadashay xadgudubyada joogtada ah ee dhacaya khasaaree runtii shacab baa dhacay arrintaas inaannu cambaarayno waraaqo horena waa ka qoray waana ka xunnahay horena waa uga hadalnay haddana inaannu ku celinno runtii khasaaro wuxuu ahaa khasaaro isugu jira naf iyo maal iyo iyo xadgudub intaba waxaan ku naf waayey dad shacab ah hooyo iyo wiilkeedii yaraa lix carruur oo kale ayaa ku dhaawacmay guryo badan oo ilaa siddeed sagaal guryo baa ku burburay oo lagu dumiyey hantidii shirkadihii telecommunicationka ee ceel waaqaya eryadaasaa mar kale haddana ee somtal iyo hormuud baa lagu burburiyey waxaasoo dhan runtii waa xadgudub waana cambaaraynaynaa waxaana rabnaa halkan aanu uga sheegno dowladda kenya had maanta laga bilaabo ciidamada cirka ee kenya duqayn kastoo ay geysanayaan waa inay ku soo wargeliyaan taliska amisom iyo dowladda federaalka soomaaliya iyagoo aan ku soo wargelin dowladda federaalka soomaaliya iyo taliska guud amisom ma fulin karaan wax duqayna kumana soo xadgudbi karaan xuduudda dhinaca kale wasiirka oo shirkiisa jaraa-id uga hadlay arrimo la xiriira ciidamada soomaaliyeed ee tababarka ugu maqan dalka eritereya ayaa beeniyey wararka sheegaya in ciidamo soomaaliyeed oo lagu tababaray dalka eritereya ay ka qayb galeen dagaalka ka socda dalka ethoobiya dube ayaa intaasi ku daray in ciidamada ku maqan eritereya ay la mid yihiin kuwo kale ee tababarka u jira dalalka kale ee caalamka sida turkiga balse aysan jirin ciidamo tegay gobolka tigaree waxa uu xusay in tababarka ciidamada la siyaasadeeyey
arrinta lagu soo celcelinayo eriterea horeba waa u sheegnay sida ay waddamada kale ee turkiga iyo meel walba ciidamo ay noogu maqan yihiin ba eritereana ciidamo tababar ay ku maqan yihiin horena waa u sheegnay qaybun bay ka yihiin waddamada inoo tababara laakiin ma jiro ciidan soomaaliyeed oo ka dagaalamay etoobiya ciidan soomaaliyeed oo qabsaday tigreen ma jiro ciidan soomaaliyeed oo agsum dul fadhiyaana ma jiro wa maaha markii koowaad aynu warkaa maqalay wa markii sagaalaad wa markii tobnaad mar kastana waxay noqotaa waxba kama jiraan oo waa la ogaadaa sababtahay dadku waa human bein waa bini aadam siyaasiyiinta dunidu kama hadlaan tababarada ciidamadooda sababtaa waa sir qaran nooca loo tababarayo inta loo tababarayo qaabka loo tababarayo waxay ku jirtaa xogta dalka ee lama taartanka laakiin siyaasiyiinteennu waxaad mooddaa inay ajando doorasho ka dhigteen kambeyn doorasho ka dhigteen oo ay ku soo codcelinayaan hadalka wasiir dube ayaa kusoo beegmaya xilli magaalada muqdisho uu maanta ka dhacay dibadbax cabasho ah oo ay dhigeen waalidiinta caruurtooda tababarka ugu maqan eritareya iyagoo codsanaya helitaanka xogta ilmahooda iyo in dowladda ay caruurtooda dib ugu soo celisa dalka
mudana madaxweyne wixii dhintayna waa dhinteen oo waxaan kaa rabnaa maydkoodii intii noolna waxaannu kaa rabnaa inaa ubadkayagii noo keentid annaga waxaannu kaa codsanaynaa annagu madaxweyne dowladkayaga kugulamaanu heshiinin oo kugulamaanu saaxiibin inaad dal shisheeye aad kula saaxiibtid annaga waxaan rabnaa ilmahana in naloo keena ilmaha turkiga waa la keenaa ilmaha qabar lagu socodkoo kale waa la keenaa annaga kuweena maxaa ku jaban kuweena maxay le afar iyo labaatan saac u leeyihiin oo ay waagmay meeshaan taan taagna waa dhibaataysanna waa taagsannahay ilmahana ha naloo keeno annaga cidna ka horkacsanayno si aasad shaqo ku melihin hooyooyin ilmata marka yihiinaan nahay madaxweynaha ra-iisul wasaaraha inta mas-uuliyiinta ha noo soo baxaan ha nala hadlaan meel waxa noogu bidiyaan hadda aan ilmihii halkaasay jiraan ama halkaasaan ku haynaan ama wakhtigaasaa naloo keenayaan raalliyaan ka nahay waxa noo sheegaan ha noo soo baxaan ilaahay hadday ka cabsaayaan oo ilaahay yaqaanaan oo yashaataan ilmahayna noo keenan ilaa iyo afar iyo labaatan saac ilmahayna noo keeno bannaanbaxa ma joojihayno mana joojihayno ra'iisul wasaaraha waxaan ka codsanaynaa ilmaheena cadaalad darrada meesha ku haysata ina noola keeno aan ka codsanaynaa madaxweynaha ra-iisul wasaaraha guddoomiyaha baarlamaanka laba sano wiilkeen ilmaheenni maqan yihiin inna loo keeno wixii dhintay waa la dhintay xamarba waa lagu dhintaa wixii nool inna loo keeno wixii dhintana lasoo caddeeyo warbixinta sanadlaha ah ee xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay dhowaan in ciidan soomaali ah lagu arkay gobolka tigre halkaas oo ay ka socdaan dagaalo u dhexeeya ciidamada militariga ethoobiya oo ay taageerayaan kuwa eritreya iyo jabhadda t b l f waana arinta soo shaac bixisay xogta dhalinyarada iyo walaaca laga qabo madaxweynayaashii hore iyo siyaasiyiin ayaa si adag arintan uga hadlay dhowr jeer oo hore iyagoo dowladda ku cadaadiyey in ay warbixin sugan shacabka soomaaliyeed ka siiso dhalinyarada hase yeeshee dowladda ayaa sheegtay in arinta dhalinyarada tababarka ku maqan ay mucaaradku siyaasadeeyeen seynab abuukar maxamed v o a muqdisho